بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حين كنا حجرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر كبقول إيا لحدا إيا كو waxaanu ku sharaxaynaa qeybta labaad baabka lixdan iyo labo oo shiikhu u baabeeyey baabu maa jaa fi dimmati illaahi wa dimmati nabiyihi sala allahu calayh waali wasalam waxaynu ku dhex jirnay oo aynu kala jarnay shiikhu aayad iyo xadiidkii dheeraa oo bureyda ah ayuu deliishaday xadiidkii qeybtiisii hore iyo aayadda waxaanu kusoo sharxnay casharkii hore waxaynu inoogu dambeysay oo aynu ku joojinay thumma dcuhum ilaa thalaati khasaalin waxa weye halkaas aynu ku joojinay markii aynu ka soo hadalnay waxyaalihii nebigu uu nahiyey oo waxa weeye quluulka inaan la samayn oo khiyaano la samayn walaa taquluu quluul ha samaynina waxa weeye qadar ha samaynina oo ballanka bax tamthiil iyo waxa weye dadku markay dhintaan in jirkooda la bedela ha samaynina ilmaha iyo caruurta ha dilinina halkaa ayaynu ku joojinay uma qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waidaa laqiita caduwaka min almushrikiina waidaa waqtigii laqiita aad la kulantid caduwaka cadowgaaga oo min almushrikiina mushrikiintii ka ahaaday ay min alkufaar gaaladii oo dhan baa laga wadaa gaalada aad jihaadka la gelaysid amiirkii baa dardaaranku ku socdaa ciidanka madaxda looga dhigay idaa laqiita caduwaka min almushrikiina fadcuhum ilaa halaati khisaalin aw khilaalin waxaad ugu yeertaa marka ugu horeysa intaadan dagaalba ku qaadin saddex arrimood ugu yeer mid inay kaa yeelaan tan ugu horeysa ugu yeer hadday kaa aqbalaan waa khayr hadday diidaan tan labaad hadday aqbalaan waa khayr hadday diidaan tan saddexaad marka saddexdaana waxa weeye waa islaamnimaa loogu yeerayaa hadday diidaanna jisye inay bixiyaan oo islaamka ku hoos noolaadaan baa loogu yeerayaa dacwadana ogolaadaan hadday diidaanna tan saddexaad waa qitaal waa lala dagaalamaya saddexdaa arrimood kay doortaan ama islaama ama jisye bixiya ama dagaal saddexdaas baa idii furan wax kale oo furan ma jiraan ayaa la odhanaya marka saddexdaa arrimood ugu yeer ilaa thalaata khisaalin khisaal iyo khilaal waa bimacnaa waaxid saddex arrimood mid ugu yeer wey saddexdaa inay mid doortaan saddexdiibuu markaa nebigu wuxuu yidhi fa ayatahunna ajaabuuka fa ayatahunna maa ajaabuuka saddexdaa midii ay kaa aqbalaan oy kaa yeelaan oo kaa ajiibaan faqbal minhum ka aqbal adiguna wa kufa canhum dagaalkana ka jooji saddexdaa kay kaa yeelaan ka aqbal hana la dagaalamin markaa marka halkaa waxaa laga qaadanayaa in dadkii marka ugu horeysa saddexdan soo socota inay laga bilaabayo wa kufa canhum ka joogsa markaa oo dagaalka jooji saddexdiiba marka nebigu inoo bilaabaya waxau yidhi nebigu huma adcuhum ila alislaam qaar baa waxay dhigayaan sida sunaruwaadda abu daawuud iyo udcuhum ila alislaam marka waxay idhahdeen culammadu sida sheekh cuthaymiin oo kale uu tilmaamo uma waa ziyaada markaa macnuhu waxa weeye udcuhum ila lislaam saddexdii ayaa marka nebigu bilaabay awalan udcuhum ila lislaam marka ugu horeysa islaamnimada ugu yeer inay islaamka soo galaan an yadkhuluu fi lislaam wa ashaataan oo nebiga rumeeyaan oo ilaahay rumeeyaan oo shirkiga gaalnimada ka baxaan ugu yeer uma adcuhum ila lislaam ha hadday marka kaa aqbalaan fa inhum ajaabuuka hadday kaa aqbalaan oo islaamnimadii ay yeelaan haddee dadkii markaa islaam bay noqdeen faqbal minhum ka aqbal waxa weye khalaas islaam bay noqdeen waa wixii la raadinayey waayo ghaayada loo socday waxay dadku inay islaamaan jihaadku waa wasiila ghaayada loo socdana waa inay dadku islaamaan idan islaamnimadii hadday aqbalaan oo yidhahdaan waa islaamaynaa ka aqbal oo ka yeel ha hadday islaameen marka waxaa ka dhalanaysa markay islaamaan awaamirtan la siinaya inay u hoggaansamaan marka waxa uu yidhi humma dcuhum ugu yeer hadday aqbaleen oo ay yeeleen oo waxa weye islaameen humma dcuhum ugu yeer ila taxawul inay ka guuraan meeshaan ay degan yihiin ila taxawul min daarihim ila daari lmuhaajiriin ataxawul inay ka gadoomaan oo ka rartaan oo ka guuraan meeshaan ay degan yihiin oo mushrikiinta ku dhex jiraan oo guryahoodiiya ilaa daari lmuhaajiriin oo madiina ah soo hijrooda dhe nebiga iyo saxaabada iyo usoo hijrooda oo halkaa imaada hadday islaameen oo mushrikiinta kasoo dhex baxa ayaa la odhanayaa oo hijradu waktigii dee nebigu intii fatxi maka ka hor qof kasta oo islaama waxa waajib ku ahayd inuu soo hijroodo oo mushrikiinta kasoo dhex baxo marka uma dcuhum ugu yeera ila taxawul min daarihim ila daari lmuhaajiriin halkaa ugu yeer fain facaluu dalika hadday saa yeelaan oo ay aqbalaan oo yaraadaan waanu kaa yeelnay oo ay kaa aqbalaan fainu ajaabuuka oo ay sidaa yeelaan fa akhbirhum waxaad u sheegtaa ood ogeysiisaa wanaaggan ay leeyihiin fa akhbirhum inahum in facaluu dalika ana lahum falahum waxay leeyihiin maa lilmuhaajiriin wa calayhim maa cala almuhaajiriin hadday arrinkaa yeelaan oo hijradii ogolaadaan oo soo faaruqiyaan dhulkii mushrikiintii kasoo guuraan oo yimaadaan madiina oo islaamkii u yimaadaan oo nebiga u yimaadaan waxay yeelanayaan falahum waxay leeyihiin maa lilmuhaajiriin wixii muhaajiriin u sugnaatay ajir iyo thawaab iyo wanaaggii ilaahay u yaboohay muhaajiriinta jannadii iyo wanaaggii loo ballan qaaday muhaajiriin bay noqonayaan waxay kaloo leeyihiin khaniimadii iyo faygii iyo wixii laga hela gaaladana waxbay ku leeyihiin idan waxay yeelanayaan waxay noqonayaan muhaajiriin bay noqonayaan darajo saray gaarayaan ha wa calayhim dushoodana waxaa noqonaysa maa cala almuhaajiriin jihaadkii wixii waajib ku ahaa muhaajiriinta waayo nin kastoo muhaajira wuxuu u taagnaa jihaad iyo inuu nebiga waxawey diinta ilaahay barto inuu nebiga la socdo inuu la jihaado inuuna ka harin ayaa waajib ku ahayd idan marka taas ayaana waajib ku noqonaysa idan waxna waa ku waajibayaan waxna waa u waajibayaanoo iyaguna waxyaalo badan bay helayaan iyagana waajibkaasaa laga rabaa ha fa inhum abow hadday diidaan oo yidhaahdaan anagu meeshaydaan deganaanaynaa oo ma guurayno oo madiino uma guurayno oo dhulkaygaan deganaanaynaa laakiin islaam baan ahaanaynaa fa akhbirhum u sheeg markaa annahum ka acraabi lmuslimiin ha annahum yakuunuuna ka acraabi lmuslimiin inay ahaanayaan reer baadiyaha muslimiinta oo kale acraab jamcu acraabiyin acraabina waxaa la yidhahdaa waxa weye alacraab waa sukaanu lbaadiya waa dadka baadiyaha degan oo waxa weeye madiino iyo agaarkeeda iyo meel walba dad baadiyaha deganaa reer miyiga dadka reer miyiga marka meelihi ay deganaayeen waxa weeye hadday hijradii iska daayaan meeshoodaasay islaam ku yihiin oo waxa weeye ka acraabi lmuslimiin bay noqonayaan yajri calayhim xukm ullah waxaa ku dareeraya oo lagu xukumayaa xukumka allah subxaana wa tacaala macnaha sekadii baa laga rabaa axkaamtii baa ku dareeraysa salaadii waajibaadkii bay gudanayaan wax walba waxa weeye markaa waxay noqonayaan taxta alislaam oo macnaha dadkii islaamkii madiina laga xukumayaa oo awaamirta nebiga ay qaadanayaan oo waa dad muslimiina sida innagaba hadda dadkeena maanta qaarna magaalo degan yahay qaarna baadiye degan yahay xukumkiina loo simaya idan muslimiin reer baadiye abay noqonayaan laakiin walaa yakuunu lahum fi lghaniimati walfay shay-un ilaa an yujaahiduu maca almuslimiin uma sugnaanayso dadka reer baadiyaha ah xaq uma leh markii saxaabada iyo nebigu jihaad galaan oo qaniimo soo helaan oo gaaladii xoolaha laga soo qaato laga furto oo laga adkaado ama iyagoonba dagaalba lagu qaadin ay xoolihii ka cararaan oo fey baa la yidhaahdaa labadaa midna xaq kuma leh oo xaq kuma ay lahaa waayo qaniimada waxaa iskale dadkii jihaadka galay faygana ilaahay iyo rasuulkaa maamulaya ciddii nebigu u garto unbuu siinayaa oo waa baytulmaalka idan waxay leey marka waxba kuma ay lahaa hal mar bay wax ku leeyihiin oo qaniimadii bay wax ku yeelanayaan ilaa an yujaahiduu inay la jihaadaan maca almuslimiin muslimiinta inay la jihaadaan oo nebigii iyo waxay arkeen matalan ee iyo saxaabadii muhaajiriinta iyo jihaad u socda waa raaceen hadday raacaan marka waa tii aayado badan kusoo degay ma kaana liahli lmadiinati waman xawlahum min alacraabi an yatakhallafuu can rasuuli illah ha marka inay nebiga raacaan oo la jihaadaan waajib bay ku ahayd laakiin macnaha dee muhaajiriintoo kale ma iyagoo acraabiyiin wey ikhtiyaarkaasay marka leeyihiin inay dhulkoodii deganaadaan waa inay soo hijroonin iyo inay soo hijroodaan oo muhaajiriin noqdaan hadday marka doortaan inay meeshooda deganaadaan xukumka ilaahay baa lagu xukumayaa diinta islaamkaa lagu xukumayaa waa muslimiin laakiin fayga iyo qaniimada iyo waxba kuma ay lahaa ilaa hal qof baa wax ku yeelanaya qofkii reer baadiyaha intuu soo tago la jihaado jihaadkaa gala jihaadkaa wixii uu ka helo waxbuu ku leeyahay oo qaniimada ah marka culimmadu waxay isku khilaafsan yihiin istitnaagan ilaa an yujaahiduu maca almuslimiin ma qaniimadii keliya loo celinayaa mise faygana waxbay ku yeelanayaan culimmada qaar waxay leeyihin maya qaniimada weeye waayo qofka mujaahidka waxa uu wax ku leeyahay waa qaniimada qaniimada ayuu wax ku leeyahay laakiin fayga rasuulkaa maamulaya waayo dagaal laguma furan halkan marka jumlada nebigu wuxuu ku caddeeyey hijradii in laga rabo hadday islaamaan oo waa khasladii ugu horreysayoo udcuhum ila lislaam way aqbaleen hijiraa ka dhalanaysa waa axkaamtii islaamka hijraduna qabla fatxi maka waajib bay ahayd qof walba waa laga rabay qof walba waa laga rabay amaa bacda fatxi maka wuxuu yihi nabiga calayhi salatu salaam laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniya waxay yidhahdeen marka culummadu sida ibnu kathiir iyo soo guuriyaan laba shardi qofku haddii uu dhex joogo dhul maaragtay mushrikiin iyo gaala iyo hadduu dhex joogo laba arrimood hadday ku qum haddii waxa weeye laba shardi baa laga rabaa inuu meeshaa ku joogi karo waa inuu macnaha diintiisii waa inay inuu xor u yahay oo diintiisii aan lagu faragelinaynin diintiisii haddaan lagu faragelinaynin oo ilaahay caabudayo oo xor u yahay oo ikhtiyaarkiisa leeyahay diintiisa aan lagu faragashanayn ha waa joogi karaa oo waxa weye meeshii ikhtiyaar buu leeyahy laakiin hadday timaado cadamu tamakun inuu waxa weeye xornimo u waayo diintiisii loo diido maalan salaadii baa loo diiday soonkii baa loo diiday xijaabkii baa loo diiday wax diintiisii ka mid ah haddii loo diido oo laga manciyo uu istidaacana markaa u leeyahay inuu hijroodo macnaha istidaacadiina wuu helay oo waa leeyahay awood buu leeyahay wuu hijroon karaa diintiisiina nabadgelyu ku waayo waajib bay ku noqonaysaa inuu hijroodo oo meesha uu ka baxo oo waxa weye markaas uu hijroodo meeshii uu diintiisa kula nabadgelayo halkaa marka waxaanu u gudbaynaa jumlada ugu horeysa waa qodobka ugu horreeya oo loogu yeeray oo saddex arrimood nebigu ugu yeer waatuu yiri uma adcuhum ilaa alaati khisaalin khasladii ugu horreysay waxay noqotay addacwo in loogu yeero halkaa culamadu waxay ka qaateen dadka marka hore dacwadaa loogu yeerayaa intaan dagaalka lagu qaadin ha laakiin waxaa sugnaaday xadiidkii anas oo bukhaari iyo wariyeen inuu yidhi aqaara nabiyu sala allahu calay wasalam calaa bani musdaliq waxa weye nimankaa bani cabdimusdaliq la yidhaahdo bani musdalaq ayuu nebigu kediyey oo waxa weye la weeraray iyagoon ogeyn culummadu waxay ku xambaareen inay markii hore dacwadu gaartay oo mayogaayeen dacwada oo ay diideen marka sidaa daraaddeed awalan waa addacwa inay islaamka soo galaan hadday diidaan kabacdi baa loo gudbaya arrintan kale saa daraaddeed ba nabigu marka wuxuu yidhi hadda fa inhum abow kii labaad baa loo gudbaya fa inhum abow ay abow an yadkhuluu fi lislaam islaamnimadii inay soo galaan oo waxay noqonaysaa uma adcuuhum ila lislaam fa inhum abow ilano ilaa ay islaamaan hijro la fari mayo fa inhum abow hadday diidaan daalika arrinkaa oo yidhaahdaan ma islaamayno fas'alhum waxaad weydiisaa aljisya jisyada weydii oo u bandhiga waxaa dhigtaa waa waxaa dhahdaa waa yahaye diintiina haysta laakiin taxta alislaam baad ku noolaanaysaan islaamkaa dhulka maamulaya dacwadana hor istaagi maysaan idinkana waa layda ilaalinayaa oo waxaa dimmaad leedihiin oo islaamkaa ku dhex nooshihiin ha ahlu dimmaa la yidhaahdaa ayaad noqonaysaan jisyana waa bixinaysaan jisyadu waa maxay waa xoolaad bixinaysaan sanadkiiba sanad walba wax la qadaray baad bixinaysaan intii lagu heshiiyey oo imaamku markaa garto ayaad bixinaysaan oo markaas idinkana waa layda ilaalinayaa waa layda maamulayaa halkaa diintiinana haysta laa ikraaha fi diin taas ayaa la weydiinaya culummadu marka waxay marka wuxuu nabigu fasalum aljisya fa in ajaabuuka hadday kaa yeelaan arrinkaa faqbal minhum ka aqbal wakufa canhum kana joogso hala dagaalamin marka waa derajadii labaad oo loogu yeerayo jisye bixiya laydama la dagaalamayo dagaalna ma jiro nabadgelyanu ku wada noolaanaynaa diintiinana haysta ha jisyada marka culummadu waa isku khilaafeen jisyada macnaheed horta waxa weeye waa xoolay bixinayaan sanad walba iyagana amni iyo nabadgelyo iyo waa la ilaalinaya lagu xadgudbi mayo qof taabanayaa ma jiro nebigu aad bu axaadiis badan baa waciida kusoo aroortay qofka ahlu dimaha ah qofka dila lam yarix raaxat aljanna inuu jannada carafteeda helaynin marka waa mamnuuc nabadgelyaa la siinaya oo xoolahoodaa saasay ku bixinayaan baytulmaalkaa lagu darayaa ciidanka iyo ilaalada iyo halkaa mushaarkaa lagu bixinaya hadday marka waxay culummadu isku khilaafeen yaa laga qaadayaa jisyada kuwaan jisyada laga qaadaya waayo horta laba qolo waa laysla ogolyahay in jisyada laga qaadayo ahlu kitaabka alyahuudu wanasaara allah subxaana wa tacaala waa binasi lqur'aan waxa uu ku yidhi markuu ka hadlay qaatilu aladiina laa yuminuuna billahi walaa bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljisyata can yadin wahum saakiruun ahlu kitaabkii marka waa binasi lqur'aan mar hadday alyahuud wanasaara yihiin dagaalka waa laga daynayaa hadday jisyada ogolaadaan ha bas iyaga jisyaa laga qaadaya taa waa binasi qur'aan qolada labaad xadiid baa ku sugnaaday waa nabiga calayhi salaatu wasalaam akhada aljisya waxa weeye min majuusi hajar nimanka majuusta la yidhahdo waa nimankii dabka caabudi jiray majuus baa la yidhahdaa diime hore iyo waxbay sheeganaya nimankaa nebigu wuxuu yidhi sannuu lahum waxa weye sunnata ahlilkitaab ay macnaha jisyaha laga qaado iyagaa jisyaa laga qaadaya diima diima iyay sheegan jireen baa leyi marka iyaga jisyaa laga qaadayaa layskuma diidanaa amaa wixii ka soo haray carab iyo cajanba wixii ka soo haray oo mushrikiina leanna intaa wixii ka soo haray waa mushrikiin oo sanamiyay caabudaan maxaa laga yeelayaa culummadu laba isugu khilaafeen shaaficiyada iyo waxay yidhaahdeen waxa weye jise laga qaadi mayee waa ima alqitaal wa ima alislaam oo xadiidkii bay soo gelayaan umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaha illa allah ha wa yuminuu bi wama jitu bi xadiidkaa soo gelayaan waa lala dagaalamayaa iyaga waa mushrikiin oo wax caraba oo mushrikiinaba waxa waa lala dagaalamaya iyagoo dhan ama carab iyo cajamba ama islaam ama waa lagula dagaalamaya jisye laga qaadi mayo qaarna culummadu waxay ku tageen maya waa laga qaadayaa oo xadiidkaanay deliishadeen waxay dhahen xadiidkaana waa caam waxa weeye markaa oo nebigu wuxuu yidhi waidaa laqiita cadawaka min almushrikiin idan waa mushrikiin bay yidhahdeen marka waa min alkufaar waa laga qaadayaabay dheheen waa masala khilaafiya culum isku khilaafeen fa inhum abow hadday jisyadiina diidaanna waa midii saddexaad baa hadhay oo dagaalka ahayd fa inhum abow hadday diidaan oo yidhahdeen jisyana bixin mayno waxa weye fastacin billaah ilaahay kaalmo weydiiso u kaalmayso waqaatilhum lana dagaalan xal kale male markaa waad la dagaalamaysaa waa midii ugu dambaysa oo saddexaad tanaa marka waxaa ka dhalanaysa laba arrimood in nimankii laga adkaado oo isdhiibaan oo markaa waxa weeye dee xoolahood inay qaniimo noqdaan oo dagaalkii lagu guulaysto iyo taasi waa mid oo markaa waxay noqonayaan dad la qabsaday xoolahoodiina qaniimay noqonayaan dadkoodiina addoomay noqonayaan waxa weeye khalaas waa lala dagaalamay mar war kale hadday dhacda marka labadan arrimood oo soo socota hadday qolo dhufays gasho oo waxa weye loo geli kari waayo oo dhufays ay galaan sidii yahuudduba ay sameeyeen madiina oo waxa weye ay dhufays galaan oo loo geli kari waayo oo xisaar lagu sameeyo muddo la dul fadhiyo hadday markaa dambe ogolaadaan inay isdhiibaan arrintan soo socota ayuu nebigu uga digay amiirkii waxa uu yidhi waidaa xaasarta calaa ahli xisnin xisniga waa dhufayska iyo meelaha gabaadka laga dhigto haddaad hareeraysid ood dul degtid oo muddo halkaa xisaar ku samaysid waa cunaqabataynta la dul fadhiisto oo la hareereeyo aad ku samaysid niman halkaa dhufays galay oo magaaladoodii dhufays ka dhigtay oad u geli kari weydid marka fa araaduuka ay kaa doonaan an tajcala lahum inaad u yeeshid dimmat allaahi wa dimmata nabiyi falaa tajcal lahum dimmat allahi wa dimmata nabiyi walaakin ijcal lahum dimmataka wa dimmata asxaabika waxau yidhi nebigu hadday qoomka aada hareeraysid oo ay markaa ku yidhahdaan markay dhibaatadii u dulqaadan waayaan waa isdhiibaynaa laakiin ballantii ilaahay nala gal dimadii ilaahay cahdigii ilaahay nala gal iyo cahdigii nebiga inaad waxa weeye nagu aadan dhib noo geysanayn oo haddaanu isdhiibno nana nabadgelinayo oo waxa weeye aanu markaas aadan dhibaato noo geynayn ha dimat allaahi nala gal nebigu wuxuu yidhi maydimadu waa cahdiga inag soo sharxnay may buu yidhi ha ka yeelin falaa tajcal lahum dimat allahi wa dimata nabiy walaakin ijcal lahum dimataka wa dimata asxaabik waxaad u yeeshaa aniga ballantayda anaa ballan idinla gelaya ha u yeel ballantaada iyo ballanta ragga kula socda sababtu maxay tahay fainakum an tukfiruu inaad jebisaan oo burisaan waxa weeye inaad burisaan oo ballantii aad burisaan an tukfiruu dimatakum dimamakum wa dimama asxaabikum dimadaada iyo dimada asxaabtaada inaad burisaan oo ballantii ka baxdaan ayaa ahwanu ka fudud oo ka cadaab yar oo ka ciqaab yar oo ka dembi fudud waxa weeye min an tukfiruu dimat allahi wa dimat nabiy idan sow ma dhici karto qofkaani ballan intuu gala ballantii inay jabto oo ka baxo idan marka inaad ballantiina jebisaan ayaa ayaa ka sahlan inaad ballanta ilaahay intaad gashaan jebisaan marka sidaa daraaddeed ha ka yeelina waxaa dhahdaa aniga ballan ila gala anaa amiira anaa ciidan kabta aniga ballan ila gala anaa idin nabadgelinaya ballantayda kusoo dega saa yeela ha si idan hadhow dhibaato weyn ugu dhicin waa irtikaab akhafa dararayn labaa kuu simantay inaad maaragtay ballantii ilaahay jebisid inaad ballantaada jebisid ballantaada inaad jebisaan roon marka hala gelin waa qolada labaad haddana waidaa xaasarta calaa ahli xisnin sidii oo kale haddii aad qolo dhufays gashay aada hareeraysid oo markaa fa araaduuka ay kaa dooraan an tunazilahum ina- inaad ku soo dejisid oo yidhahdaan waa soo degaynaa waana aqbalaynaa waanu ku yeelaynaa waa isdhiibaynaa ee, waxaana ku soo degaynaa calaa xukum illaah xukumki ilaahay inaad nagu xukumaysid ayaanu kaa rabnaa oo xukumkii ilaahay inaad nagu xukuntid ayaanu ku soo degi karnaa ee noo yeel falaa waxa weeye tunazilhum falaa tunzilhum ha ku soo dejinin oo ha ka yeelin arrintaa ka diid ee waxaa dhahdaa waxa weye xukumkaaga ku soo deji wa anzilhum calaa xukmika xukumkaaga ku soo deji maya anaa ida xukumaya dheh xukumkayga isku dhiiba anaa ida xukumaya oo amiira cadaalad baan idiin samaynaya laakiin xukumka ilaahay may sababtu maxay tahay nebigu wuxuu yidhi fa innaka laa tadrii adigu ma garanaysid atusiibu fiihim xukm allaahi am laa ma garanaysid arrintu waa ijtihaad ma garanaysid xukumki ilaahay miyaad asiibaysaa oo waafaqaysaa iyagaa xukumkooda aad xukumtid ma kii ilaahay buu noqonayaa mise waa khaldamaysaa ma garanaysid am laa inaad khada ku dhacid baa dhici karta saa daraadee ha ka yeelin waa xadiidkii oo kale uu la mid yahay waxa qofka xaakimka ah idaa xakama alxaakimu faijtahada fa asaaba falahu ajraan marka halkan culimadu waxay ka qaataan qof kasta oo mujtahida inuusan ahayn musiib oy dhici karto qof mujtahida inuu haddana khaldamo waayo xadiidkana waa caddeeyey fain akhda'a falahu ajr marka waxa weeye adigu ku ijtihaad oo cadaalad samee oo ragga kula socda la tasho laakiin de xukumka ilaahay aayad qur-aana iyo xadiid saxiixa haddaadan u haynin xukumka ilaahay ma waafaqi kartid ma garan kartid ilaah baa garanaya tanna culummadu waxay yidhahdeen masaladan ee, xukumka wuxuu yidhaha sheekh cuthaymiin raximahullah macnaha culummada qaar waxay yidhahdeen arrintaani waa intii waxyigu soo degayey oo waxa weeye diintu ayna dhammaystirmin oo nebigu noolaa amaa markii nebigu dhintay oo diintii dhammaystirantay haddee xukumkii ilaahay iyo xukumkii rasuulka lagu xukumayaa waa alkitaab wasunna marka waxaa la leeyahay waxaan idinku xukumaynaa alkitaab wasunna ayaan idinku xukumaynaa taas culimadu yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen maya mar walba ninka imaamka waa inuuna yeelin taas ee waa inuu yidhahdaa anaa idin xukumaya soo dega hadhow ha ku xukuma markaa kitaabka iyo sunnaha waa ixtiyaad si uunan ugu dhicin khalad oo waxa weeye uunan khada ugu dhicin xadiidkaa marka imaamu muslim baa warinaya waa xadiidkaa dheer oo waxa weeye fawaa'id badan buu leeyahay marka fawaa'idiisa iyo masaa-isha baabka uu sheikhu ka soo saaray casharka dambe ayaan insha allah aynu ku sharaxaynaa intaa ayaan ku joojinayaa marka kan xadiidka halka kitaabul wuxuu ku warinayaa imaamu muslimna kitaab uljihaad halka ayuu ku warinayaa waa xadiid dheer ee, imaam abu daawuud iyana waa wariyaan marka waa xadiid macruuf ah oo waxa weeye aad iyo aad u qiimo badan walxamdu lilah rabi alcaalamiin